wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige oo la hadlay golayaasha sharci dejinta oo fadhi wadajira ku leh caasimadda ayaa faahfaahin ka bixiyey miisaaniyadda sanadka soo socda ee laba kun shan iyo labaatan isagoo sheegay inay kororti daqli ahaan oo marka isbarbardhig lagu sameeyo ay in ka badan laba boqol oo milyan oo dollar ka badan tahay miisaaniyaddii sanadkii hore sanadkan miisaaniyadda aan idiin soo gudbinay ee hortiinna taalla waxay u qaybsan tahay sidii caadada ahayd kharash iyo dakhli ku talagalka labada kun iyo shan iyo labaatanka ayaa guud ahaan ah mid gaaraya dhanka dakhliga marka la eego oo u qaybsama dakhliga gudaha iyo deeqaha labadaas waxa uu isku noqonayaa hal bilyan saddex boqol siddeed iyo toban kun afar boqol shan iyo toban milyan oo ah ama marka la barbar dhigo miisaaniyaddii sanadkii hore oo iyaduna ahayd dakhligeedu ahaa hal bilyan iyo afartan kun ayaa wuxuu noqonayaa farqiga u dhexeeya dhanka dakhliga labada miisaaniyadood ee sanadka kun sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka laba boqol toddobaatan iyo toddoba milyan dhanka kale kharashka ku talagalka sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka ayaa ah mid lagu qiyaasay qadar dhan hal bilyan saddex boqol labaiyo afartan kun marka la barbar dhigo ku talagalkii kharashkii sanadkii hore ee labada kun iyo afar labaatanka oo isna gaarayay hal bilyan toddobaatan iyo sagaal milyan ayaa wuxuu noqonayaa farqigu u dhexeeya laba boqol lixdan iyo saddex milyan oo dollarka maraykanka ah marka aanu imaado dhanka faahfaahinta dakhliga gudaha ku talagalka sanadka sanad miisaaniyadeedka labada kun iyo shan labaatanka ayaa ah afar boqol sagaal iyo labaatan milyan saddex boqol saddex iyo toddobaatan kun iyo afar dollar halka uu ahaa miisaaniyad sanadeedkii labada kun iyo afar iyo labaatanka wadardhan saddex boqol afartan iyo lix kun laba boqol toddobiyo toban kun iyo boqol iyo afartan iyo lixdan wasiir biixi ayaa dhinaca kale sheegay in miisaaniyaddii sanadkii hore xooggeeda ay ku baxday mushaaraadka shaqaalaha ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda laakiin qaybta ugu yarar ee bajedkooda ayaa ku baxday adeegyada bulshada ee ay bixiso dowladda soomaaliya siduu yidhi sanad miisaaniyadeedkii dhammaaday bishii disembar ka dakhligii soo xarooday ee xisaab xidhka aan ku soo gudbinay waxa weeye toddoba boqol iyo lix iyo afartan milyan oo tilmaamaysa inuu yimi korodh weyn oo dhanka dakhliga gudaha ah sidaad la socoteen dakhliga gudaha waxaynu odorsnay sanadkaas inuu noqdo laba boqol iyo siddeetan iyo saddex milyan halka dakhliga soo xaroodayna uu noqday saddex boqol iyo sagaal iyo labaatan milyan oo dakhli ka badan lixdan milyan oo daraska ka sarreeya in sanadkaas uu soo xarooday taasoo tilmaamaysa in dakhligu kordhay boqolkiiba shan iyo labaatan kharashaadkaasi boqolkiiba forty bercent mushahar buu galay howl socodsiinta howlaha dowladda boqolkiiba sagaal iyo toban howlaha bixinta adeegyada bulshada iyadana boqolkiiba siddeed iyo toban ayaa galay meelahaasaa runtii uu kharashkeenna culayskiisu fadhiyaa
xildhibaan cali mahdi oo ka tirsan golaha shacabka iyo senator zamzam daahir oo iyadana ka tirsan aqalka sare ayaa doodo iyo su-aalo ka keenay warbixinta miisaaniyadda iyo xisaab xirka loo soo gudbiyey kuwaasoo wasiir biixi iimaan uu isagana uga jawaabay waxaan anu aaminsanahay nuxurka iyo mabaadi'da guud marka la fiiriyo xisaab xirkana hor taalla inaysan waafaqsanayn shuruucda noo taalla xisaab xir horta marka laga hadlayo waxa weeye miisaaniyadeennii hore in la caddeeyo say ku baxday yaa qaatay wakhtigii intaas inay caddahay ayaa laga rabaa misaaqyada warbixintan ku yaalla oo wasiirku saxiixay oo ra-iisul wasaaruhu soo saxiixay oo golaha wasiiradu soo saxiixeen oo guddoonka loo soo gudbiyey oo hantidhowrku uu soo qoray oo xisaabiyaha guud uu soo qoray kulli waxaa ku qoran in la waafajiyey shuruucdii dalka u taallay iyo halbeegyadii maxaa la yidhaahdaa heerka caalamiga ah haddaa gasho nuxurka meesha ku yaallana isma leh marka baarlamaanka waxa weeye laisleeyahay ha la yska marsiiyo warbixinta tanoo gacmaha iskaga taageen
mudana wasiir adigoo maadsan xisaab xirka aad soo gudbiseen kuma caddo ma dhiteelgareysno lacagtii la isticmaalay ayadoo wadar ah unbaa qoran dhiteeliskii ma qorno sida brojektiyadoo kaleeta horena waa u codsanay markii miisaaniyadda lasoo gudbinaayo brojektiyada ha lasoo alashaan faahfaahiyo oo brojectiga meesha uu ku laga fulinayo lacagta keliyana loo soo qorin aan hore u dalbanay haddii miisaaniyadda markii lasoo dalbanaayo ama la keenaayo aan la cadayn karin brojectiga inuu fulaayo iyo in kale saa ku andacooteen haddee hadda xisaab xirkii brojectigan fulay oo aad soo xisaab xirteen waxaa la rabaa meelihii laga fuliyey in lasoo caddeeyo oo broject kasta meesha uu ka fulo lacagta brojectigan ee baxdo xisaab xirka meesha ay ku baxda deegaankee laga fuliyo meesha ugu horeysa waxay qusaysaa magaca xisaabta ama xisaab xidhka aan soo gudbinay oo xildhibaanku uu tilmaamay inaanay sax ahayn maadaamay warbixin maaliyadeed ku qoran tahay hase yeeshee haddaad akhrido sharciga maamulka iyo maaraynta miisaan maaliyadda dalka labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobkiisa shan iyo afartanaad faqraddiisa koowaad magaca uu u yaqaano xisaab xidhka waxa weeye warbixin maaliyadeed marka annagu magac cusub ma hindisi karno sida uu sharciga ugu qoran yahay boy ayay ugu qoran tahay waana baari kartaan qodobka shan iyo afartanaad faqraddiisa koowaad warbixin maaliyadeed baa ku qoran waxaa kaloo laga hadlay mashaariicda iyo arrimaha kale kama muuqdaan iyadana waxaan kaga jawaabayaa miisaaniyadeennu miisaaniyadaha siyaabo kala duwan baa dunidu u diyaarisaa oo dalalku models bay kala leeyihin miisaaniyaddeennu waa code based koodhar bay ku dhisan tahay koodharkaasi waxay u kala qaybsamaan madaxyo kala duwan agab iyo adeeg mushaharaad waxyaala saasa koodharkaas brograam kuma dhisna miisaaniyadeennu maalinta ay miisaaniyadeennu u guurto in brograam lagu dhiso ayay faahfaahinta aada rabtaan ee mashaariicda iyo kuwa ay yeelan kartaa laakiin hadda waxay waafaqsan tahay sida miisaaniyaddeennu u dhisan tahay
labada gole ee sharci dejinta soomaaliya ayaa maalmahan fadhigooda uga sii doodi doona miisaaniyadda iyo xisaab xirkeeda oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay soo ansixiyeen golaha wasiirada ee soomaaliya